jiditeedin reedland furya weliba hiray roobabkii kuga waday magaalada muqdisho ee caasimada dalka kaasi oo saameyn ku weldhadeen isdareerowga dadka iyo baabuurta welibana maamulka degmada dharkiinley ee gobolka banaadir use bilaabay olol nadaafadeed oo laga sameeyo waaxooyinka degmadaasi aya kulun yoon isku kooyan gudoomiyiga amniga degmada dharkiinley cabdulaahi xasan afrax gudoomiyiga waxda xanaano bulsho cilmi dheere iyo gudoomiyiga waxda saciid rooraye maxamed faarax ayaa weliba laha ku saaraya awaamiirka ciidan ilaaliyowga nadaafada kulo gabadiisa dhammaadii weliba warbaahinta unku warbiyey ujeedada kulanka gudoomiyiga amniga degmada dharkeenle cabdulaahi xasan afrax saakay aan isugu nimin kulankii maantay konsulka degmada dharkiinley kaasoo aan uga hadlaynay culaysyadii iyo roobabkii iyo dhibaatooyinkii xalay waaxaha degmada dharkiinley iyo culaysyadii ka dhacay kulankeenna maanta wuxuu ahaa oo aan maanta isugu nimin biyihii xalay dhacay iyo culeysyadii dhacay in aan xal u helno sida aad haddaba ujeedaan oo baalladan iyo dariiqmankan iyo culeysyadii iyo biyihii xiraa ee iyo guryihii ay ku xirmeen taas waa howlgal aan maanta aan ka fulinay oo aan ku sifaynaynay culeysyadii iyo caqabadihii xala ka dhashay daadadkii iyo roobabkii oaan xal u helnay waaxda labaad ee xanaano bulsho marka maalmaha soo socdan waxaan ku dadaali doonaa haddii allah wooda ogolaado inaan sidan iyo si lamida culeysyada jira aan ayagana aan dadka bulshada degmada dharkiinley aan la qaybsano taasna sida aad u jeedaan maantaba ama aad goobjoog aad u tihiin dariiqmanka xirmay iyo ganacsiyada sida sharci darrada ah iyo dariiqmanka lagu xiraayo in aan arrintaasu waa arrinaan u taagannahay wakhti kasta iyo habeen kastaba sida aad maantaba goobjoogga aad u tihiin wixii nidaam darro ah oo sharci darro ah oo dariiqmanka lagu xiraayo in aan ka hortagta mas-uuliyaddeedu waa midna wada saaran oo ka maamul ahaan ninka intuu qashin ka soo qaada gurigiisa soo raacinaya dariiqmanka dariiqmanka soo dhiga ama biyaha soo raacinaya dee muwaadinimadiisaaba sharci shaqo ceeb wax fiican maaha muwaadinnimadiisanba waxaan aad uga xunnahay muwaadin soomaaliyeed ee sidaas wax u wajihi karaa waxaana la tiigsan doonaa sharciga cid kastao aan kula kulanno aan kula kulanno sharci darradaas iyo qashinka oo ay soo qaado ay dariiqmanka ay la soo istaagto ama ay biyaha soo raacisiisaa waa tallaaban ka qaadi doonaa haddii allah woodoolo ogolaado